الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وهو في قتل الأسير صبرا والهيسته أما محبوسكي أو لو ديلو garbadu inta loo xidho qol haddii la dilayo oo dil lagu xukumo maxbuuskii daalinka ahaa waxaa la xusayaa halkan dil in lagu dili karo sabran garbaduub can ibraahiime qaala araada daxaaku bnu qays asxaabigaasi waxa uu doonay asxaabtii yaryarayd weeye faaduma bintu qays walaalkeed dhex jir buu ahaa markuu nebigu dhintay wuxuu doonay an yastacmila masruuqan taabiciga masruuq la odhan jiray inuu isticmaalo macnaheedu caamil ka dhigaya madax ka hoos shaqeeya fa qaala lahu umaaratu cumaaratu ibnu cuqbata bni abi mucayd ibnu cuqbata bni abi mucayd cuqbata bni abi mucayd ninkii la odhan jiray inankiisii cumaara ayaa ninkii weeraray masruuq la odhan jiray waxana uu yidhi atastacmilu rajulan ma nin baad madax ka dhigaysa min baqaaya qatalati cumaan min baqaaya qatalati cumaan cumaan kuwii dilay kuwii ka joogay ka mid ah masruuq buu ujeedaa waa wax iskaga tuhmaya faqaala lahu masruuq baa wuxuu yidhi xadaanaa cabdullaahi bnu mascuud daliil buu keenayaa inuu isba fitnaysan yihi cabdillahi bn mascuud baa wuxuu noo warramay wa kaana fii anfusinaa mawhuuqa alxadiid nafta yadana waxa weeye nin xadiidkiisa lagu kalsoon yahay cabdillaahi ana anabiya sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed lamaa araada qatla abik markuu doonay aabbaha dilkiisa cuqbatu bnu abi macayd oo uu nebigu dilo garbaduub u dilay beder markuu doonay aabbaha inuu dilo beder qaala wuxuu ihi odaygii isagoo calancalaya man li sibya ciyaalkii yaa u bixi hadaad anigay dilayso miyaad ciyaalka ka naxayn maad idaysa anu noolaadeen qaala markaa nebigu waxa uhi annaar lahum naar baa u bixi iyagana allahan iyagana ilaahay baa naari nebigu waa kii caynka aabbaha ugu jawaabay markuu sii dilayay faqad radiitu laka waxaan kaaga raali noqday nin yahow maa radiya laka rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu raalli kaaga noqday ciyaalku sheegaya ilaa adige ciyaalkii uu aabbahaa lahaa ayaa u baxayuu nebiguna yidhi way naaran yihin anna naartaasumaa kugu ogahay u nebigu kugu ogaa khatar cadiif daliil buu duldhiga kii yaraa waxaa leeyahay hadalkaad odhanayso ka lagaa odhanaya haddaad ogtahay maad tidhaaheen inuu kaaga darayo inaad kaaga raynayo qali ay ahlunaartay buu nebigu sheegay buu yidhi maxaad ka hadliba markaasoo kan islaamay waa sidee dee imise islaamaa naarta gelaya in badoo in badanoo islaama ayaa naarta gelaysa markaa kol hadduu nebigu sheegay inuu naar gelayo inuu ku waalayo muu sheeginayo inuu gaalnimo ku dhimanayo laakiin dee in dee ay naar geli doonaan oy naari u bixi doonto kan cuqba laydhaa awlaadiisa cuqbat bnu abni macaydna wuxua min ashqa alqowm gaaladii ugu dhib badnayd nebi maxamed markuu maka joogay buu ka mid ahaa waa ninkii mindhiqirkii hasha nebiga madaxa ka saaray isagoo nebigu sujuudsan sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa qudaaru haadihi lumma qudaar binu saalix halkuu ugu jiray qowmu saalix ayuu isna ummaddan uga jiray ninkii hashii saalix dilay markaa dadkii kale waa kii nebigu sii daaya kaa maalinta bedel garbaduub baa loo dilay isaga waana tarjamada iyo baabku sababtuu keenay baabun fi lmanni cala alasiiri bigayri fidaa wuxuu baabiyay in mani lagu sameey mani lagu galladaysto la iska sii daayo asiirkii lasoo qabtay biqayri fidaa iyadoon waxba laga qaadin taasina wax iska bannaan wey can anasin ana tamaaniina rajulan min ahli maka siddeetan nin oo reer maka ah habatuu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa asxaabih nebigii asxaabtiisay kaga soo daadegeen min jibaali tancaim buurahan maka waqooyiga ku yaala waqooyigeeda masjidu caaisha ku ag yaalla loo yaqaano jibaalu tancaim halkaasaa intay fuuleen markuu nebigu xudaybiye joogay ayay ku soo daadegeen see u laayaan cinda salaati alfajri salaaddii subax agteeda liyaqtuluuhum rasuulkii asxaabta inay laayaan bay u dhukusayeen oo waxaan qolo dhalinyaro ah oo isu soo urursato i heshiiskan iyo waxaanaan kala kicin odayaashu ay la hadladlayaan maxamed oon ragga laynaba dagaalku qasaba ku bilaabmo fa akhadahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu u qabtay silma nabadgelyo dhab waa la siiyey kamaandow si rasuulkaa ka wareegtay oo mid walba halkiisaa lagu garbaduubay macnaheedu waa maxaabiis la haystayaalo weeye oo addoommo ah kol haddii la qabto dagaal lagu qabto haddana faactaqahum rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu u xoreeyey in madiine loo diro la maxbuus gareeyaadee la qabeeye laga dhigo addoommo nebiguu xoreeyey isagoo eegaya maanta halka ay joogaan iyo inaan dagaal bilaabmin iyo inuu heshiis u socday iyo sulxigan isagoo u socday fa anzala allahu caza wajal ilaahay baa suurat lfatxi oo qisada aada uga warrantay wuxuu dhexdeeda kusoo dejiyey وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أثركم عليهم وهو الذي وإلهي كف أيديهم عنكم قعمهودو إذنك إذنك قبتو وحبو إذيالي كريوان قال راس وأيديهم عنكم قعمه ننو كقبتو ميدان دلين ببطن مكة وأيديكم عنهم وهو الذي كف أيديهم عنكم waaydiyakum canhum gacmihiinana u hakiyey ta horena iyagu idinka joojiyo idinmay dilin idinkana ilaahay baa idinka joojiya waxba maydaan yeelin bibadni maka maka beerkeeda waa maka agteeda wy jiidda raacsan maka ilaa aakhir laaya dhamaystir macnaheedu markaa waxa wey faimaa manan bacdu waima fidaan xataa tadaca alxarbu awsaaraha dalika walow yashaau allahu lantashara minhum walakin liyabluwa bacdakum bibacd ilaahay baa ka aarsanaya hadduu doonaye idinku labada ikhtiyaarba waa leedihiin mas-uulka ummadda u talinaya go-aamadan leh can jubayr bni mudcimin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala liusara badr usara badr raggii toddobaatanka ee beder la qabtay isagoo nabigu faallaynaya wuxuu yidhi low kaana hadduu ahaan lahaa mudcimu bnu cadiyin xayan ninkii gaalnimada ku dhintay jubayr aabihii ee mudcim ibnu cadiyi la odhan jiray hadduu maanta noolaan lahaa wuu dhintaye uma kallamanii uu igala hadli lahaa uu iga soo ergeyn lahaa fii haaulaai natna kuwa qarmuunka ah la adlaqtuhum lahu waan usii dayn lahaa maxaabiisuu sheegaya rag iskuma jire raggii gacanta iyo gallada nagu lahaa waxaa ka mid ahaa buu leeyahy jubayr aabihii mudcim ibnu cadiy maalin nabiga gaaladu ay shiideen maalintii daa'if ayuu nabiga difaaco magan siiyey cidlo uu joogay oo asxaabtiisuna waxba u qabin kari waa inay taal yaraayeen maalinkii addoommaha iyo ciyaalka lagu dalbaday dhiiggiisa shariifkaa la daadiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam raggii shahaamadda iyo raganimada lahaa ee magantiiyo martida siiya buu ahaa nebiga wallee ninkaasi gacan buu igu lahaayo hadduu maanta noolaan lahaa oo qurmuunkan soo duulaya uu odhan lahaa maxaabiistooda soo daa la adlaqtuhum lahu waan usii dayn laha natna waa ma dadka markaa uraya ila way urayaan gaalnima ur leh marka xadiidku wuxuu muujinayaa dee inuu fidaaba aanu ka qaadeenna nebigu sii dayn lahaa calayhi salaatu wasalaam taasina wax jira wey baabu fi fidaai lasiiri bilmaal waxaa lagu furan karaa lahaystihii xoolo xoolaa la qaadan karaa can ibni cabaasi qaala wuxuu uhi xadaanii cumar bnu khaaab ila isagu u yaraaye cumar bnu khaaab wuxuu ii warramay qaala wuxu uhi lamaa kaana yowmu bedr maalintii beder markuu dhacay dagaalkii sanadii labaad yowm lfurqaan faakada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alfidaa yacni nebiya buu ujeedaay nebiguna fidaaga uu qaatay ee gaalada uu yihi madax furasho keena anzala allahu caza wajal ilaahay baa isaga oo canaananaya wuxuu soo dejiyay aayadda maa kaana linabiyi nebi uma habboona an yakuuna lahu asraa inuu maxaabiis iska haysto xataa yudfina fi lard jeeruu gaalada gaalada ku cidhiidhi geliyo dhulka oo uu ka awood bato uu ka adkaado intay itaan leeyihiin in maxbuusay leeyihin lahaya ma aha ilaa qawlihii la la gaadho labasakum fii maa akhadtum waxaa idin taaban lahaa waxa aad qaadateen oo min alfidaa cadaab baa idin taaban lahaa madax furashada aad qaadateen haddaan ilaahay hore u qorin inuu idin xalaaleeyo uma xalla lahum allahu lhanaa'i intaa kadib canaantaa kadib ilaahay haniimadii buu u xalaaleeyey muslimka macnaa haddii aydaan kitaab hore aanu jirin oo hore ilaahay u qoray oo aynu muslimka loo xalaalayn doono qaniimada lamasakum fii ma akhadtum cadaabun cadiim waxaa idinku dhici lahaa waxaa qaadateen madax furashada cadaabbaa idinka soo gaari lahaa canaantaa kadibna ilaahay ummaddii qaniimada u xalaaleeyay ummaddan un baanay xalaalo ahay ummadihii hore qaniimada may cuni jirin naaraa ilaahay kusoo dejin jiro oo cuni jiray marka la aqbalo marka sidaasay ahaydoo dee waa inagan xagga dambe ku arki doonee ninku inuu dhaqaale isku furtaabe dakli ka soo galo dadka muslimiinta ila ciyaar looma soo qabana qasab baa lagu soo qabto hawl baa ku baxday iyo kharash can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam jacala wuxuu ka dhigay fidaaa ahli ljaahiliya jaahiliyada ehelkeedii oo gaalada ah oo maxaabiistii la qabtay ah madax furashadooda muxuu ka dhigay yowma badrin maalintii beder muxuu ka dhigay arbaca mi'ati dirham afar boqol oo dirham waa wax seke gala laba jeer sekada waxay lacagta ku sakoobaysa laba boqol intay ku sakoobaysa labalaabkeed baa nin walba lele akoonka qasnada islaamka ku shuba kii hay waayana dhan kalea looga wareegaya saxiixun duuna alarbaci mia intaas ma saxeexaa buu leeyay arbacumiyaha in la sheegaayo sida kalunbaa fidaa in laga qaadunbaa sugan buu leeyahy laakiin riwaayadan way ku sugan tahay in afar boqol laga qaadayo guud ahaan maal inuu ka qaadayo wax jiraahe marka taasina waa iska bannaantahe maxbuus gaalka laga qabtay uhan wey yihiin in la yidhaha adduun intaa laga keeno ama muslim kalaa lagu soo furan karaa ama waa la dili karaa ama waa la hayn karaa maxbuus baa laga dhigi ama waa la iska sii dayn karaa intoo dhami ma banaanta maxaa maslaxad ay ugu jirtaa dadka muslimiinta ah ayaa la eegaya can caaishata qaalat waxay tihi lamaa bacafa ahlu maka reer maka kolkay soo direen fii fidaa'i asraahum maxaabiistooda madax furashadeeda fidaagu waa madax furashadii asraa asiirun asra maxaabiistii markii ay reer maka wixii ay ku madax furan lahaayeen iyo maalkii maka ka soo direen eg rag baa loo soo dhiibaya raggaasi amni bay helayaanoo mar hadday dee u socdaan arrin islaamku ogolyahay madiine way iska imanayaan iyagoo gaalo ah oo kuwii lala dagaalamay ka socda lacag bay sidaaniye adduun islaamku heshiis iyo dee waa labadaba u aqbalaa hoo iyo mayaba waa gayaa marka ciddii fiisaa loogu soo dhuftaa madiine way iska soo gelaysa oo nebigaa ogol kii waraaqsida kii markaa lacag side ee dee madax furasho samaynaya jubayr ibnu mudcim kan laftiisaa ka mid ahaa raggii lacagta sidee u yimi madiina si uu maaragtay u furta ragga waa kii lahaa sida bukhaari ku sugan waxaan dhegaystay nebigoo maqrib ku akriyaya suuratu duur kolkaasay qalbigayga laabqaaday suuraddaas saamayn weyn bay igu samaysa markii haddaba raggaasi yimi bacaqat waxay soo dirtay zaynabu inantii nebigoo maka degan fii fidaai abilcaas bimaali ninkeedii abulcaas oo maxaabiista ka mid ahaa maal baa ayay tihi ha lagu soo furto fidaa'igiisu maal buu ahaa xoogaa xoolaa oo bay buran bay soo dirtay wa bacatat fiihi biqilaadati lahaa maalkaa waxay kusoo dhex dartay kuul ay lahayd kuul qoorta la gashado ayay xoolahan soo raacisay malaa markii ay dhimantay lacagtii dhimantay kaanat cinda khadiija kuushana khadiijaa lahaan jirtay hooyadeedii dhimatay adkhalathaa bihaa inanta waxay ugu gelbisay ugu aroostay calaa abilcaas khadiiji markay saynab gelbinaysay aroosaysay kuushanay sii raacisay islaamu waa kuwa waxun raaciye hablaha ka dabageeya ragguna yaradiyo gabaatunbuu ka rifaa markaasay tihi kuushaydiina hooyo qaado qaalat waxay tihi falamaa ra'ahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kuushii nabigu markuu arkay buu gartay raqa lahaa riqatan shadiidatan wuu u dabcay dabacsanaan aada u badan waayo waayo islaantiisii geeridootay iyo khadiijadii iyo arrimihii hore u xusuustay iyo arrinku siduu ugu adag yahay iyo inantiisii u dhibantay markaasuu raqa laha riqatan shadiida qalbigiisii baa debcay wuu naxay waxaana dee meeshii maraya sharci baa maraya awliyadii ilaahay iyo mujaahidiintii baa meesha maraya oo iyaguna dee waxaan ka soo qabtay goor la isku helay ee ragga laga soo qabtay dictatornimo iyo xoog wax lagu muquuninayaa ma jiro wa qaala markaa nebigu waxa uhi in aradtum haddaad doontaan in ra'aytum dhacafwa haddii ay idinla noqoto an tudliquu lahaa asiiraha maxbuuskeeda inaa inanta usii daysaan wa tarudduu calayhaa una celisaan alladii lahaa waxaana iska leeday inay inanta u celisaan way iska fiicnaan lahayd ikhtiyaarkaa idinka aleg mujaahidiinay inantu alaabtaa yaray soo dirtay odaygeeda ku furin ku furanayso hadday idinla noqoto inaa u celisaan ma xuba soo jeedin baa la ydhaa amar maaha fa qaalu waxay dhaha nacam iyaguna qalbiga rasuulka inay raalli geliyaan way jecelyihin garanna maxay kula tayna insaanka way dhargisaa wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu ahaa akhada calayhi ninkan dhab buu soo siiyey ama akhada calayhi wuxuu ballan buu ka qaaday aw wacadahu ama waxa uu nebiga u yaboohay an yukhaliya inuu soo daayo sabiila zaynaba ilayhi wadada zaynaba inuu xagga nebiga usoo furo manaa an yukhaliya inuu khaligareeyo sabiila zaynab zaynab wadadeeda macnaa inuu soo daayo wy oo qofka bani aadamka markaad hayso wadadaad ufadhida zaynab inuu soo daayo ilayhi rasuulka usoo daayo taasuu ballan kaga qaaday ama uu ninkani ugu yaboohay akhada calayhi hada lwacd ballankanuu kaga qaaday akhada calayhi wacdahu ballankiisii wuxuu kaga qaaday an yukhaliya sabiila zaynaba ilayhi inuu inantan soo daayo oo rasuulka u keeno waan ku sii daynaynaa adduunkaagaa laguu celinayaa ballan ma ku qaadaysaa inantii ma ka joogtay inaad soo diraysay xaaskaaga ahayd haa ballankiina mu oofine wuu u dhamaystiray wa bacaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxa uu diray zayd bna xaarisata warajula min alansaar asxaabigii xokeynaa rasuul ka mid ahaa zayd iyo nin ansaarta ka mid a faqaala markaa nabigu wuxuu uhi kuunaa waxaad noqotaan bibatni yajija dooxa yajij la ydhaha beerkiisa dooxa yajij la ydhaha dhexdiisa inanta usii fadhiista tobaneeyo mayl buu u jiraa maka waqooyigeeda ugu dhowaan xataa tamura bikumaa zaynab labadiina jeeroo zaynab halkaa ay idinku timaado fatasxabaaha dabeetana aad soo kaxaystaan xataa yatiya biha jeeroo ta'tiya biha jeeroo keentaa intaasuu khadkaasuu isku xidhay nebigu adigu dhaqaaji iska noqo inanta soo dir maalin heblaayo halkaa keen awrkaa usoo rar tartiibta labadan asxaabina wuu diray inanta halkaa usii fadhiista macnaa cadowgana iska ilaaliya inantana soo gelbiyo soo kaxeeya marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa koow in qofku waxa uu leeyahay haddii codsi loo qadimo oo uu saamaxo in dee saamaxaaddaasi ansaxayso waana sidaa u nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta ku sameeyo dee waxaan laga helaya nimankan maxaabiista muslimka lahaa waxa aynu ka faa'idaysanaynaa sida tarjamadaba ku qoran maxbuuska in maa la dhaafsan karo waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofku inuu qiimihiisa leeyahay hadduu wacdigiiyo ballanta oofiyo marar dambeoo la qabtay ninkanna ballantaasaa lagu tixgeliyey uu ninkaasi nebiga u oofinaya calayhi salaatu wasalaam markii dambuu u celinayey inantana dib ugu guurinayeyna ballantaasu iyo qowlkaa u lahaabuu ku tixgeliyey mar dambe oo cali uu u baanayeyna rasuulku sala allahu calayh wasalam cali oo doonay ina abijahaal inuu guursado waa kii abilcaas buu soo qaadanayay uu lahaa ninkaasi nin qowlla buu ahaayoo ballanku ii qaaday uu rumeeyey caliyow adiguna rumee wey waxaa laga faa'idaysanayaa ruuxa dumarka hadday kaliftay inuu raaci karo cid ajaanib ahoo aan maxramkeeda ahayn oo markay duruufi jirto iyo xaalata daruura waxa kaxayn kara gabadha muslimadda ah rag ajaaniba ayaa kaxayn kara zayd iyo rajul min alansaar midna maxaarimta kama mid ahaa zaynab haddana afar boqol iyo dheeraad kilomitir bay soo kaxaynayaan inantaa marka kolka ama dhul cadow laga keenayo ama wadamada gaalada qofkan laga soo celinayo ee uu soo hijroonayo ama arin caafimaadoo khatar ah qofkii uu socdo cadow laga badbaadinayo in ajinabi cid ajinabi way kaxayn kartaa iyadoo nebigu uu door biday laba nin way sii kala wanaagsan yihiin qofka keliyahiyo iyo jamcu hal nin muu dirina labuu diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam masale fiqioo laga faaidaysanaya baabka can can marwan marwan ibnu xak ilan culimadu ka mid ahaa ninkan laftiisu laga yaabay haddana wax layn jiray culimadana waa ka mid ahaa muxadisiinta walmiswar ibni mahrama ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi xiina jaahu markuu yimi wafdu hawaasina muslimiin reer hawaasin wafdigoodii oo muslimiina markuu nebigu sanadii sideedaad maka xoreeyay waxaa loo sheegay meesha laydhaa daa'if iyo dhulka ka sokeeya inay isku urursanayaan qabaa'il dhowr oo hawaasin ugu budroont ama ugu culus ay duulimaad doonayaanoo waa kii halkaa dagaalkii xunayn kula galay waa laga faramaroojiyey wixii dad iyo dunye ay hayeen raggiina uu firdhalay wax la qabtay mooyaane laakiin dee meel ay qabtaan ma jiro oo carruurtii iyo dumarkii iyo xoolihiba waa laga hayaa way soo toobadkeeneen oo way soo islaameen muslimiina iyagoo abay yimaadeen fasaaluhu nebiga waxay weydiiyeen an yarudda ilayhim amwaalahum xoolooda inuu celiyo waxay dhaha meel aanu qabanno ma hayna laakiin dee islaamna waanu doonaynaa dadkiiyo dunyadii faqaala lahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi macii man tarawna dee dadka arkaysaan baa ila socda macii man tarawna dee ummaddaa mujaahidiintae arkaysaan baa ila socoto tala keligaygama go-do rag baa dee wixii waa la qaybsadayba geel badan oo dhowr kuna ari kumayaala lacag aada u fara badan dumar iyo iyo caruurba wax walba waa la qaybsaday judhiiba miyaa miyaa dhulkaba la dhigay wa axabu lxadiidi ilaya asdaquhu aniguna war waxaan u jecelay karunta ah fakhtaaruu doorta macnaha warkiinana waa dadkana asxaabtuna waa in laga helaa go-aan idinkana waa in go-aan laydinka helaayo dadkiina meesha maraya looga qaateentii iyo mas-uuliyiintii ma tihiin xaggayga waan soo barixi xaggiinuna waa inay baraxanta fakhtaaruu doorta ima sabya wa ima almaal ama sabyiga doorta maatida dumarka iyo carruurta ama xoolaha doorta labada laydin wada celin maayo mid un baa dooranaysa faqaaluu waxay dhahan nakhtaaru sabyana dee waxaanu dooranaynaa dumarka iyo carruurta faqaama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebiguu istaagay faasna cala allahi ilaahay buu ammaanay uma qaala ama bacd wuxuu dhi ammaantaa ilaahay kadib aadaabtii khudbadda weeye fa ina ikhwaanakum haaulaai jaa-uu taa'iriin walaalihiinan maanta muslimiintii way yimaadeen iyagoo toobad keenay ilaahayna adoomb addoommaha toobaddu ka aqbalaaye dee waa inanana aynu ka aqbalaa marka halkaa waxaad ka arkaysaa dee looma socdo in dadka xoolahoodii iyo la qaato maalkoodii iyo dadkooda une inay islaamaan baa loo socdaa hadday islaamaanna waa lasoo dhaweyn lama odhanayo islaam ma ihid iyo adduun baad doonaysa wa innii qad ra-aytu anigu waxa aan soo jeedinayaa buu nebigu an arudda ilayhim sabyahum inaynu maatidooda u celino faman axaba minkum kaydinka mida jeclaada an yuayiba daalika arrintaa inuu wanaajisto qofka arrintaa jeclaysta ee ay la noqoto inuu celiyo falyafcal ha sameeyo ninba dee dad iyo dunyaba waa la kala qaatay marka wuxuu leeyahay ninka soo jeedintaydaa ku qanca ee soo celiya xoolihii waxaa leeyahay dadkii soo celiya ha sameeyo waman axaba minkum ka idinka mid ahe jeclaada an yakuuna calaa xaddihi inuu dheeftiisa iska haysto ee idha anigu qorigayga intaanaan jihaadka ka helay cidna u quuri maayo ka sidaa yidhaahdana ha haysto dee ka xoogi mayne xataa nucdiyahu iyaahu jeer oanu siino min awali maa shayka u horeeya maalka u horeeya yufiiu allahu calayna ilaahay uu noo soo celinayo gaalada nooga soo celinayo xataa nucdiyahu jeeroonu siino iyaahu qofka ah min awali maa shayka u horeeyo yufiiu allahu calayna ilaahay uu noo soo celinayo falyafcal kaasina ha sameeyo marka falyafcal xagga horey jawaa jawaabu tahay oo waman axaba qofka jeclaada minkum idinka idinka mida an yakuuna calaa xadi inuu dheeftiisa iska haystay iyo qorigu helay falyafcalan sameeyo ha iska haysto xataa nucdiyahu iyaahu min awali maa yufiiu allahu calayna wakaa ka dhow marka xoola aynu hello qaniimo dambe a baanu isaga qorigiisa siin doonaayo markaasaanu ka furfuri faqaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen qad dayabnaa daalika waanu u saamaxnay nebi allow lahum yaa rasuula allah daalika lahum qad dayabnaa daalika waxa aanu siinayna waanu u saamaxnay lahum kuwaa doonaya yaa rasuula allah biibi nafs mar haddaan adna qasbinayso oo jeedin tahay u saamaxna cabaas ibnu md mirdaasiyo ninkii kale isagana la odhan jiray aqrac ibnu xaabis iyo raggii soo islaamay maka maalintan dhaweyta ee soo raacay colka ila laba kun baa colka la socda oo ka mida muslimat lfatx maalintaa maka soo islaamay ayaa iyaga loo buurbuurayba mujaahidiintii hore waa lagu yareeyey maalka ama sida kuwan oo kale wax looma siin boqol geela iyo konton iyo baa kuwan la siiyey kuwaasaa u badnaa ragga isku adkeeyey oo dee weli dhuxushii aanay aada uga soo dhicin dhuxushii xayraanka iyo kufriga ayaa weli kusii jirta kulaylkii kolkaasaa nin waliba wuxuu aniga intayda waan ku quustay khalaas waaya faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markaa nebigu wuxuu yidhi innaa laa nadri anagu garan mayno man adina minkum cidda idin soo fasaxday miman lam yaadan ciddaan fasixin kama garanayno cidda waxaan idmay iyo ciddaan idmin ma kala garanayno macnaha wa waxaan inuuya wax la isku waafaqsan yahay iyo inaa idinku isqoraysaan dadkiinan wafdiga ah ee doonaya maatida in loo celiyo ma garanayno man adina minkum miman lam ya'dan ciddii waxaan soo fasaxday iyo ciddaan fasixin waa hubin uu iska hubinayaa nebigu inay ummadda matelaan iyo in kale kuwan farjicuu noqda xataa yarfaca ilayna ilaa ay noo soo kor yeelaan curafaa'ukum caaqiladiinu amrakum arrintiina ordoo dib u noqdoo odayaashii iyo salaadiintii iyo cuqaashi curafadu cariif curafaa waa dadka madaxda dhaqanka amarkiina ha noo soo gudbiyaan iyo go-aanka dhabta ah ila waa la isyaqaanaay farajaca annaasu dadkii baa noqday wa kallamahum curafaa'uhum waxaa la hadlay caaqiladoodii fa akhbaruuhum waxay u sheegeen annahum iyagu qad dayabuu adinu dayabuu inay arrinkan wanaajisteen oo adinu ay soo fasaxeen go-aanku waa annagu ka soclaabayna oo go-aanka waa ogolah inaanu dadkiina loo celiyo dunyada iska qaato marka halkanna waxay inooga muuqday sidaynu baabka horeba ku arkayno dee qofkii la haystahayo la iska sii daayay iyo qofka mas-uulka ahay wixii la wada leeyahay cidda inuu ummadda weydiiyo can ibni camr bn caas fi hadi lqisati qaala faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam cabdillahi bni camrna qisadan intan uu ku kordhinaya rudduu calayhim nisaa'ahum wa abnaa'ahum dumarkoodii caruurtooda u celiya buu nebigu wa abnaa'ahum inamadooda macnaheedu waa ubadka faman wiilashaa la odhan jiray laakiin imika waa ubadkii wy faman masaka bishayin qofka shay iska haysta min hada alfay fay-an aynu soo helay qofka iska sii haysta faina lahu bihi calayna faina lahu wuxuu leeyahay bihi bedelkiisa wuxuu yeelanayaa calaynaa dushayada ku yeelanayaa sita qalaa'isa shan qaalmood qofkii walba shan qaalmood baanu ka siisanayna min awali shayin sita faraaidada cafwa han lix farad lix markaa qori min awali shayin shay ka u horeeyo yufiiu la yufiiuhu allahu calayna ilaahay uu noo soo celin doono qalaa-isna waa laga yaabaa inay ya inay qaarkood qorayaan waan filayaan lix qori oo qorigii mujaahidku qaadan jiray in la ega ayaanu ka siin doonaa waxa u horeeya ee qaniimo ah ee aynu helo waxaa la doonayaa waa dadkii ubadkii iyo iyo dumarkii markaa qofka isagu idhaa intayda waan haysanaya hadduu shan qof haysto lix baa loogu dhufanaya lix qori lixdaa qori qaado dadkiiyo dunyadii isku soo celi uma danaa يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي وجداي من بعيد أو ربو كدواداي marka nabigu soo jeedin marka soo jeedintan dadka uu sameeyay inaanu isagu wax xalaf iyo dheef ka qaadanaynin buu dadka u sheegaya uu qancinay marka min baciid aw rubuu nabigu ag tagay gaadiidkii laga qaaday kamid ah waan u malaynayaa qisaska imika ma hube ilaa shan kun inuu geelu gaadhayo ariguna afartan kun lacagtana hadalkeeda badaa iyo di iyo waxaa la yidhaahdo lacagta daraahimta iyo danaaniirta marka awr buu sidaa wag tegayoo fa akhada wuxuu qaaday wadaratan min sanaanihi xabad ogora buu kuruskiisa saa uga jaray nebigu faryas buu ugu jaray uma qaala wuxu uhi yaa ayuha nnaasu dadow innahu arrinku waxau yahay laysa lii iima sugnaanin oo ma qaadanayo min haada alfay-i shay-un qaniimadan kama qaadanayo shay kama qaadanayo ya walaa haadaa kaa wax la-egna awrubu saa xabadii dhogorta wegooy wuxu uhi intaa in la-egna kama qaadanayaan dhogortaa wax la-eg warafaca usbucayhi labadiisa farood suulkii iyo fartii uu ku jaray buu kor u qaaday isagoo dhogortii ku haya wlkhumusu marduudun calaykum khumuskana waa laydinku soo ila alkhumusa dheh khumuska mooyaane wlkhumusu marduudun calaykum khumuskana waa laydinku soo celinaya oo qaniimada marka shan meelood loo qaybiyo afar mujaahidiintaa qaadanaya meesha shanaadna shan meelood baa loo qaybinaya meeshaa shanaada shanta loo qaybiyay buu meellayay nebigu famaa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلله إذا هكذا ندح كليس وشان كليس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إذا خمس الخمس محون نقول يا خمس كوحة قنيمة بقول كي والله خمس كي سنة محون نقول يا أفر مركب بقول كي بأفر أبو النبي قول لي وحماشاك صباح isagiina ma qaadanaya wuxuu uhi walkhumusu marduudun calayk kaana waan idinku soo celinayaa inkasta oo nebigu uu lahaa shay loo yaqaano safi wuxuu xaqu lahaa ilaahay u ogolaa qaniimada wuxuu doonay inuu kala baxo hadday dumar tahay hadday seef tahay hadday gaadiid tahay inuu kala baxo laakiin muu yeeli jirin isagoo xaqu leh waxaa labaadu xaqu lahaa inuu yeesho saham kalghaanimiin dadkan qaniimada qaadanaya nin waliba saham buu lahaa sahamkaana dee nebigu mujaahidiintu kow ka yahayo ila waa number one-koodii xaq buu lahaa waxaa saddexaadu xaqu lahaa khumuska haddaba maanta khumuskiibuu sheegay labadii kale maye wuxuu uga aamusay qaniimadan xunayn labadii kale maba qaadanayaba waxaa lagu soo koobayaa xaq buu lahaa labadaa laakiin macnaheed waxa weeye maanta labadii kale sahamna idinkama raba kii mujaahidka ah safi iyo wixii gaarka ahna ma rabo khubuskan ubaa wax ka qaadanaya khubuskiina idinkaabaan idinku soo celinayaa waa isbaraxaya insaan markaa tidhaa waxaa bixi anna waan ka faramaranahay calaa tuul waaye buu leeyahy laakiin haddaad tidhaahda intaydu waa gooniye idinku dhiida dee adna dhiid bay odhanaya anugu cune ha cunina dee adna iska daa nin baa wuxuu uhi musuq maasuqu wuu inagu badan yahay laakiin hal dawo unbuu leeyahy dawo keliyaa loo hayaa dawadaa marka la helo dadkoo dhan way iska daynayaan dawadaa intaan la helinna wax daynayaa ma jira walbahalkaasi ha ku daalina dawadiisu waxa weeyaan buui musuq maasuqa sida loo kala weyn unbaa la daynayaa buui ninba ninku ka weyn yahay waa inuu daayaa buui ka u sarreeyaa daynaya ka u sarreeya waa inuu daayaa ku faanaa anugu melihi ka labaadna ku xigaa ka saddexaadna ku xigaa ka afraadna ku xigaa waashmaanku wuxuu ku qasban yahay buui inuu iska daayo mar haddii sida loo kala waaweyn kuwa u waaweyni daayaan ka u hooseeya dhulxaarkuna wuu daynayaa iyo badhiwalo kuwa u waaweyni markay biirinayaan ee budlinayaanna badhiwaluhuna wuu ku dayanayaa weligoodba waxay samaynayaan ma odhan karaan buuri daaya dee dadku way isu wada muuqdaano masalay ku wada fadhiyaane laydh baa isku hayaane wasawka isba cuna inana inoo meeleen hadduu xaaraan iyo isba xaaraan buu ka noqon lahaa khalaas musuqa dawadiisu waa taas marka nabi maxamed alay alayhi salaam war wixii aan xaq u lahaa baan anigu daayay idinkuna daaya wey faaddu alkhiyaada walmihya faaddu waxa aad soo ururisaan qaniimada alkhiyaada dunta walmihyad iyo irbadda wax kala daa dunta iyo irbadda soo dhiga maxaarka iyo xadhigga soo dhiga faqaama rajulu nin baa istaagay fii yadihi gacanta wuxuu ku hayaa kubba min shacr macnaha kuus dhogorah adiga arkayo geelu iyo idaha iyo waxay tuuraan raan iyo dhogor fara badan ayay tuuraan hashii dhogor dhogol aad u badan markay xooluu dhogor dhicinayaan dhogol aad u badan oo kuuskuusan bay daadiyaan xooluu markay naaxaan gugiye ay dhogor dhicinayaan si fiican gashiu leeyihi ninkaas isagu dhogortaasu urursaday xoogaa kuus buu qaatay fa qaala wuxuu ihi akhadtu haadihi hadda intaasaan qaatay ogow liuslixa bihaa si aan ugu hagaajiyo bardacatan lii karbaashaan leeyahay awrka karbaashkaa la saaraa kadibna qoftalkaa la saaraa saanta waxaa hiryadii kale ka saraysa karbaashku waa shayga u hooseeye inagu maryahay ka sameeyaan xaawalaydeen dumarka maryo badan baa la isku taraya karbaashka kasaa qoftalka laga hoosaysiinaya marka isaguna laba maro dhexdood buu ku gurayaa dhogortaa si ay awrka uga celiso culayska ku dhacaya waa farsamo waa karbaashki faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu uhi amaa maa kaana lii wixii anigu aan leeyahay wali bani cabdilmualib iyo reer bani cabdilmualib oo jifadayda ahi wixii ay leeyihin fa huwa laka ku siinay laakiin wixii ummadda kale leedahay anu ma matelaadeen ma matelo mujaahidiinta faqaala markaa ninkii wuxuu uhi amaa id balaqat maa araa haddii dhogortaydiiba gaadhay halkan arkayo falaa arada lii fiihaa muraadba kama lihi wanabadahaa wuu tuuray matiiba ma dhagortanaaba halkaa gaadhay bu dee idhaaf ilan markanuu hadalka wuxuu ku keenay labadii dhogorood dhogortii yareedoo nebiga labada farood ku hayay buu arkay sidi wallaahi mar hadduu taa sheegay taadani waabay ka buuranta tii buurnayd kolkuu nebigu soo qaadayna wuxuu yihi dadka aniguma matele eh dhogortaa yar intayda iyo inta reer bani cabdilmualib waanu kaa degay laakiin inteeda kale kuusan dadka dee dadka kala weydiiso waa wax dadweyne wuxuu uhi amaa id balaqat haddii ay dhogortiiba gaadhay maa araa halkan arkayo oo la leeyahy dhogortan yar baaba ummad lagu waraysanaya falaa araba falaa xaajata lii fiiha muraad kamali xaajada weyn wanabadahaa wuu tuurayoo dee halkuu ka soo qaadayoo xoolaha dhexdooda aan busaa ugu celiyay halkaasay maraysa waxa dadweynuhu halkaasuu maraya innagana liqliqa ha loo badsado weeye nin waliba ayaamaha uu hayo kabahana ha subkado suxulladana ha iska leefo halkaana ha ka xoqdo jawaaba intaada soomaalidu markay leeyihin waa la naaxay naaxidda adduunyada cuqdad bay ka qabaan laakiin iyagu waxay qabaan qofku hadduu naaxo oo aada u caloolaysto in arrinkiisuba tiirsan yahayba gashi leeyi marka halkaasuu ka xoqanaya bay kulan hebel calool weyn buu yeesha suxulladu iska leefo subag badan baa dareeraya markii la dhargana kabaha la sukan jira waka ilaahu naga dhaaf baabu fi limaami yuqiimu cinda aduhuuri alimaam buu baabi madaxweynihii oo ama qaa'iduljeeshki hogaamiyihii colka yuqiimu wuxuu nagaanayaa cinda aduhuuri cala alcaduw markuu cadowga ka xoog bato wuxuu ku nagaanayaa bicarsatihim fagaarahoodii iyo goobtii lagu dagaalamo dhaqanku waxa weeye inaad guulaysatay waxaa ka turjumaya goobtii la ysku helo la ysla raftay marka aada xorayso inaad muddo deganaato inaad muddo deganaato oo astaamaha jabhaduhuna waxa weeye ku dhufoo ka dhaqaa milatarigana shuruudihiisay ka mid tahay hadduu meel xoreeyo inuu halkaa difaac ka galo oo ay noqoto meel lagu talagalo oo aan laga guurin la waa lagu dhintaye marka nebigu markuu meel kugu ka guulaysto uu degayaa carsadu waa banaanka can abi alxa qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxua idaa qalaba calaa qowm markuu qolo ka xoog bato aqaama bilcarsati halaaa saddex maalmood buu calanka ka taagaya halkaa goobtaa shaydaanka laga afufay iyo ehelkiisa saddex maalmood oo dee saddexdii habeenna la socda ayaa geela lagu qalanayaayo dacwadda dadka la gaadhsiinayaayo laga adaamayaayo waxallo wixii soo dhawaada hore loogu ruqaansanayaayo khalaas wixii markaa meesha ka dhow oo dhamina wayse soo dhiibayaanoo heshiis baa lala qorayaayo warku waa dhammaanaya wa fii lafdin idaa galaba qowma axaba an yuqiima bicarsatihim alaaa saddex inuu joogaa buu jeclaa baabun fi tafriiqi bayna sabi waa caalam aynaan wax badan ka haynin mawjadaha laga hadlaya fi tafriiq kala kaxaynti ayaa la diiday bayna sabi dadka lasoo qabto kuwa isjaqaya kuwa isdhalay kuwa isku lamaan waxaa in la kala kaxeeyo macnaha xaas gabadhii iyo ilmaheedii yaraa tafriiq in lagu sameeyo sabigu waa maxaabiis kuwaa isnuugaya in la kala kaxeeyo oo karaahiyo عن علي أنه فرق وحكى لكحي بين جارية وولدها الضانية إلمه يرى إسدتيب كلكحي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم النبي ودي عن ذلك أرنتا ودي ورد البيع إيب كي نوعل دي قلت قفكي وينائي بيبوك تي يرى يتكرر علي بن أبي طالب لابد اسمه راعي كان نبي كذاب كذاب وبارد gabadhaad iibinaysa ilmaheeda yara ka reedina raacay waa naxariistii wey baabu ruksati fi lmudrikiina yufaraqu baynahum baabu ruqsa waxaa la fasaxay manaa waxaad baranaysaa markaad kutubta akrisanayso ereyada hariibka ah ama buurbuuran ee luqada ah ayaa had iyo jeer wixii kusoo mara qoranaysa marka ruqsa waxaa la fasaxay fi lmudrikiin kuwa qaangaarhka ah yufaraqu baynahum la kala kaxaynayo marka haddii lagu dhaha hada shaksu mudrik waxay ka dhigan tahay waa bimacnaa baalig baalig wuu gaadhay wey mudrikna wuu gaadhay adraka mudrik wuu gaadhay baali balaqa yabluq baalig wuxuu gaadhay heerkii lagula xisaabtami lahaa ama heerkuu ku labaan lahaa oo ku dhadigaan lahaa qof weyn ku noqon lahaa ayuu gaadhay marka haddii labadan isku sidkane ay dee qaangaar yihiin oo ka yar qaangaar yahay waa la kala kaxayn karaa can salamata qaala kharajnaa maca abi bakr abubakr baanu raacnay wuxuu ahaa ka ugu mujaahidsan ugu geesisan ugu caqli badan asxaabta ugu cilmi badan hormuudka ummaddu ka dhigay nebigu wa amarahu calayna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna madax buu nooga dhigay si ummadda u tababara da-yartana mararka qaarkood bu abubakar iyo cumar iyo khaalid oo jooga iyo cali tagaacu culus oo joogu inan yaroo sideed iyo toban jira madax ka dhigayaa nebigu sida uu usaamat bnu zayd fii xuduud alcishriin labaatan jir buu ah ayuu haddana madax ka dhigaya waa tababar weyn ka la hogaaminayo weyn ee culusna waa inuu tababarka qaataa ka yarina waa inuu tababarka qaataa adigu ogow adoo mas-uulkii ummadda in madax lagu noqon karo taa ku tababar qaado aduguna adiga oo yar inaad kuwa waaweyn hogaamin karto ood caqli iyo miisaan yeelan karta galo labada dhinacba tababarku waa ujahaysan faqazawnaa fazaarata waxaanu ku duullay qoladii reer fazaara waa qabiilo kamid a ama odaygii reer hawaasin weeye aynu kasoo warramayna daa'if fashananna algaara fashananna algaarata shanna fashanannaa waxa aanu ku egaynay algaarata weerarkii baanu cuslaynay weerarkii baan ku egay inaan ku hinjinay uma nadartu waxaan eegay ilaa cunuqin min annaas koox dadka ka mida marka cunuqu waa jamaaca koox dadkii ka mid ah fiihi duriyatu wanisaa cunuqaa fiihi cunuqa ah jamacaa waxaa ku jiray aduriyatu wanisaa dumar iyo caruur koox gaaladii ka mid oo halkaasii fakaraya oo yaacaya ayaan arkay فرميت بسهم لا بانكو ردي فوقع بينهم وبين الجبل وحو كدعي إياغا إيا بورتي فوليه دحدوده فقاموا استاغين وعلى dadku iyagoo yaacaya hadii xabada iyo walbaana laga daba rido oo hortooda rasaastu ay ku dhacdo dee inaanay rasaasta ka dheeraynayn bay dareemaan oo way gabadaan way hakadeen faqaamuu way istaageen faji'tu bihim waxaan u keenay ilaa abi bakrin abubakar baan u keenay macnaheed waxa weeye xabadihii wuu ku joojiyey dadkii buurta fuulaya waxay istaageen buurtiina kol haddii balaa idinkaga horrayso halkan aaba laydinku oodana way istaageen almuhim lasoo qabay dadkii baxsanayay maatida ahaa fiihim waxaa ku jira imra'atun min fazaara gabadh qoladaa reer fazaara reer hawaasina wa calayhaa dusheeda waxaa saaran qishcun min adam maro baqaar ah ila dadku wakhtiyada qaarkood baa la huwan jiray maryahan maqaarka ah ee jilicda san waxaan imika leedarka loo yaqaano aadka loo magdiye la qurxiyey koorarkaba laga samaystay ee dhanku macahaa bintun lahaa inan bay wadataa min axsani alcarab carabba ugu qurux badan fa nafalanii abu bakrin ibnatahaa mar haddaan colkii soo qabto nafala fa nafalanii wuxuu ii siyaadiyey abu bakrin ibnataha inanteediibuu siiyo wuxuu ninkani kol hadduu intanoo maxaabiista ama addoommaa soo qabtay wabaad ugu taana quruxda badan kaxayso faqadimtu lmadiinata madiinaa soo galay falaqiya lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaku faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa salamatu hab lii almara waar inanta isii ma doonayo nebigu calayhi salaatu wa qalbigu yuu kaa xumaana isagu ma damaaciyaye mar hadda xaggu u wado waad arki doontaa faqultu waxaan ihi buui wallaahi baan ku dhaartay qad acjabatnii way yaab gelisayba oo wamaa kashaftu lahaa hawban marana kamaan qaadin welina maan taaban dee welina ma taaban waana jecelahay fasakata nebigu wuu iska aamusay xataa idaa kaana min alqad markii berrinta la gaadho igu soo labakacleeyayo laqiyanii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fi suuq haddana suuquu nebigu ila kulmo faqaala wuxu uhi yaa salamatu hab liya almar'ata inanta isii lilaahi abuuk aabbaha ilaahay baa leh lilaahi abuuk macnaheedu waxa weeye nin ilaahayba aabbaha le waa waa qadarin faqultu yaa rasuul allahi wallaahi maa kashaftu lahaa hawban wallahi inaana weli taabanbe wahiya laka balkaxayso mar haddaad iga dhammaan weyd fabacafa bihaa nebigu wuxuu u diray ilaa ahli maka reer maku u diray nebigu inantii wa fii aydiihim gacmahooda waxaa ku jira asraa maxaabiis muslimiinta ay ka haystaan fafaadaahum wuxuu ku soo furtay bitilka almar'ati gabadhaa inantan dhaladka ah ee landheeraha ah oo qabaa'ilkii meesha wax ka haystay muslimiinta ayay kasoo jeedaa wuxuu hi inantaa idiin soo celinay maxaabiistaa soo daaya dad iyada ka badan buu kusoo furtay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaynu halkaa ka fahnoo tarjamadu ahayd inantani waa mudrikatun waa inan qaangaado hooyadeed baa laga kaxeeyey markaa kolkuu qofku qaangaadhaya waa laga kaxayn karaa baabu fi lmaali yusiibuhu lcaduwu min almuslimiina uma yudrikuhu saaxibuhu fi lqaniina waa baabkii muslim waa maalkii muslimiintu ay lahaayeen ee cadowga u galay oo markii qaniimada la helay isagii kusoo darbay macnaha waxaan qof muslima bay ka dhaceen ama qof muslima buu ka baxsaday markii aynu qaniimaysanayna wax ka helnayna ninbaada wixiisii gartayba waa loo celinundee la odhan maayo inoo qaybiya baabun fi lmaal buu baabi xoolo yusiibuhu alcaduwu min almuslimiin muslimiinta ayuu cadow ka qaadanaya uma yudrikuhu maalkii waxaa soo gaadhaya oo qaadanaya qabanaya saaxibuhu qofkii lahaa ayaa ka helaya fi lhaniimati haniimada dhexdeeda ilaa waxaa la idhaahda maalka iyo hubku marka la dagaalamo waa mutadaawa gacantan iyo gacantan buu ku jiraa si dhib yar ilbiriqsiyuu ku kala wareegi karaa wixii dhaqaalaha badan la soo geliyey maalinta la dagaalamo sidaa mawdka loogu simayin baa maalkana loogu simayin kanaa dhimanaya kanaa badbaadaya kanaa qaadanaya kanaa waayaya ilbiriqsiye waxaana ku kala wareegaan can ibni cumara ana gulaama libni cumar addoon buu lahaa ibni cumar abaqayla alcadow addoonkii sidaa xagga cadowga u cararay fadahara calayhi lmuslimuun muslimiintii baa ka guulaystay cadowga faradahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ila bni cumar nebigu addoonkii ibni cumar buu u celiyey walam yaqsim mana qaybin qaybta kuma darin wa fii lafdin raddahu calayhi khaalid bnu lwaliid ayaa markaa u celiyo nebiga dee amarkiisa qaatay ama nebiga kadibba labada waa jiraan marka wax macruufa bay ahaydoo wixii muslimka uu ka qaaday gaalka marka laga soo qabto muslimkii lahaa baa loo celi cali bni cumara qaala dahaba farasun lahu cabdillaahi bni cumar waxaa laga warinayaa faras uu lahaabaa baxsaday fa akhadaha alcadow cadowgaa qabtay fadahara calayhim lmuslimuun muslimiintii baa ka xoog batay gaaladii faradda calayhi farudda calayhi waa loo celiyey في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نبي وأبق عبد الله أدان بن عمر ولها نوى بحصري فلحق بأرض الروم نلقي رير يوروب يرير روم بأعرى فظهر عليهم المسلمون مسلمين تبا كأذكاري فرده عليه خالد بن الوليد فأعلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي الدبريس marka taasina waxa weeyaan wax jiro weeye oo ay tahay in lagu xisaabtamo waa aadaabtii xarbiga iyo la dhaqankii markaa maamulka iyo ama mas-uuliyiinta iyo mujaahidiintu si ay u wada dhaqmayeen iyo qofku wuxuu xaqu lahaa iyo wixii xalaal ah iyo wixii xaaraam waa fiqigii jihaadka baabu fii cabiidi lmushrikiin addoommadii gaaladaa la sheegaya يلحقون بالمسلمين أو مسلمين تكسوا بيريو فيسلمون إسلاما استعادي يوحي أدون كوا مال أدو عد كعررين لو عليو لكن أدون كي مال كأها هدو مسلمين توي ما دو إسلامه لما علنيو عن علي بن أبي طالب قال وحول خرج وحب حي عبدان أدومه وعبد عبدان سيابه الله جمعية متكمدوي عبيد عبدانه وما عبيد بالعران أما عبدان بالعران أنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية مالنتي حديبية سندي اللحاد قبل الصلح انت نشيسك للسحيحين نشيسك إلا وحو شيغي وحكا ستوق على ذا كي مادو مصدكو يمادين لسوء عليو أما حر هذا أما أطور هذا حتى بوي كقار سينا فرصب بهليرو انت نشيسك للسحيحين أيي كوحدنا أطوميه ka soo baxsadeen gaaladii markaasay muslimka u galeen fakataba ilayhi mawaaliihi fakataba ilayhi rasuulka waxay qoraal ugu soo sameeyeen mawaaliihi kuwii iyaga iska lahaa ayaa warqad u soo qoray nebiga faqaaluu waxay dhahan yaa muxamed wallaahi baanu ku dhaaranaye maa akhrajuu ilayka kuumay soo bixin raqbatan fii diinika maa kharajuu ilayka raqbatan fii diinika jacaylay diintaada jecel yihiin kuwaa kuuma keenine wainamaa harabuu kharajuu way soo baxeen haraban min ariqo iyagoo ka baxsanaya addoonnimada arsinaan kuu sheegnay bay idhaah nimankaasi islaamnimo kamay ahayne ka baxsi addoonnimay ahayd dee nin wax doonaya yaa ka rumaysan fa qaala naasu dadka qaarkooda asxaabta abaa waxay idhaahdeen sadaquu yaa rasuul allah run bay sheegeen rasuulkii ilaahayow wey ruddahum ilayhim u celi ila heshiisku waxaa nimankaa wixii ka yimaada in loo celiye haddaba waa nin ka horreeyeen ogow heshiiska faqadiba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu uu cadhoodayoo asxaabtii hadalkaa yidhi buu ka cadhoodo wa qaala wuxuu idhi maa uraakum idinma malaynayo tantahuuna inaad joogsanaysaan yaa macshara quraysh reer qurayshow anigibaa isu kay feelaaniseen kaasina soo celi buu yidhi kii muslimka ah halkan joogayna wuu taageeray wale isma taagaysaan xataa yabcatha allaahu calaykum ilaahay ilaa uu ilaahay idinku sallido man yadribu riqaabakum qofka qoortiina mid qoortiina garaaca calaa haada halkaa ilaa qoorta laydinka garaacaya cagadhigan maysaan buui canaan buu ku dhuftay man yadribu riqaabakum calaa haada qaar qoorta idinka jaraah ilaa ay yimaadaan waanu idin xoraynaynaa markaasaa dadkii soo baxsaday leediin celi وأبا وحد أن يرده منه عليا وقال وحلهم عتقاء الله عز وجل وكو إله درادي لو حري عتقاء الله با لو بحي كوح با هايان عتقاء الله لو رجل عتقاء الله در ألا درتي وحروي marka taasina waa caynka waxaa la mid ahaa iyagana dumarkii oo raggii qaarkood oo la celiyay way jireen inkastoonay quraysho ka macaashay oo ay eedeen heshiiskiina ay ka noqdeen sababtooda abubasiir ninkii la odhan jiray baa ka mid ahaa jabhadda samaysa markii iyaguna dumarkuna ay soo hijroodeen mu'minaadka ahaa iyadana aad bay u adkaatay in la celiyo kadibna ilaahay waa nasakhay in la celiyo dumarkii waa diiday yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaakum lmu'minaatu muhaajiraati famtaxinuuhun allahu aclamu biiimaanihin markaa u celiyo un baa le wixii meher iyo maal kaga baxay باب في إباحة الطعام في أرض العدو وآدابتي الدقالك هي محا حلال هي محا حرام هي محا جائز هي محا غير جائز محا صحيح محا فاسدة ibaaxat dacaam raashin baa xalaal ah fii ardi lcadowi cadowga dhulkiisa laga helay cadowga dhulkiisa wixii laga helay ee markaa raashinka ah wixii dee maalahee dhaqasho gelaya iyo wixii dhuuni ah ayaa la kala duway oo dhuunigu uu ka yaro sokeeyaa wixii kale can ibni cumara wuxuu yihi ana jaishan colbaa qanimuu fii zamaani rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nebiga dacaaman raashin bay qaniimadu heleen wa casalan iyo malab falam yuqad minhum alkhumus waxba khumuskii lagama qaadin dee waa malab iyo in raashino waa laska buufsaday can cabdillaahi bni muqafal qaala wuxuu ihi dulliya jiraad waxaa soo la soo laalaadiyey sibraar ama oli ama qarban min shaxmin xaydha yowma khaybar maalintii khaybar ayaa la soo laalaadiyey xaggee laga soo laalaadiyey yuhuuddu dee xagga saray galeen asayaasi qalcado saray galeen markaasaa si uun bay dee u albakeeno sibraar weyn oo xaydha bay soo tuureen oo xagga sare ay kasoo tuureen dulliya fa ataytuhu waan u idhi faltazamtuhu markaasaan ku dhegay qaala wuxuu ihi uma qultu waxaan ihi laa ucطii siin maayo min haada axaddan alyawma shay-a laa ucطii siin maayo min haadaa qarbadkan axaddan qof alyawma maanta shay-an waxba ka siin maayo walle inaanan kan cid waxba ka siinayn anaa isku nafaqaynayo le ninkan qaala wuxuu ihi faltafatu saa dhinacan ubaan eegayo faidaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yatabasamu ilay waaba nebigoo igu qoslaya marka macnaheedu waxa weeye war iska dhigo qaniimada ku dar mu odhana uga hadhay qarbadkiisii uga hadhay marka raashinka ahlu kitaabka in la cuni karayo iyo xataa xaydii iyaga laga xaaraantinaya ilaa inaga xalaal bay nooti ayaa xadiidka laga faaidaysanaya baabun fi nahyi waxaa la diiday can innuhba hal qofka iyo farataysiga iyo boorka fi idaa kaana fi dacaami qilatu marka raashinku yaryahay fii ardi lcadow dhulka cadowga eeg cunada waxaa la saamaxay marka wax la yska helayo laakiin cunadu markay yartee dhulka cadowga laga helo in koox gaarihi boobto colka intii kalena qabo waa la diiday annuhba waa shaygan la yidhaahdo halqafka ama boorka luqadaha dagaaladu ay dadka bareen cusub can abi labiid qaala wuxuu uhi kunaa maca cabdiraxmaan ibni samurata ayaanu la soconay asxaabtii yaryarayd buu ka mid ahaa bikaabul meesha la yidhaahdo ayaanu joognay waa kaabul tan iminka um afghanistan fa asaaba annaasu haniimatan dadku qaniimad bay heleen faintahabuuha way boobeen faqaama khatiiban intuu istaagu khudbad akriyay faqaala wuxu uhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam war nebi maxamed baan maqlay yanhaa cani nuhba isagoo boobka diidaya faradduu waxay soo celiyeen maa akhaduu waxay qaateen faqasamahu baynahum wuu qaybi marka tan macnaheedu waxa weeye waa raashinkii iyo dee wixii loo baahnaa marka baahi jirto wey oo xaalad gaar ah can cabdillaahi bni abi awfa qaala qultu waxaan idhi kam kuntum hal kuntum ma ahaydeen tukhamisuuna khumus miyaa ka saari jirteen yacni dacaama raashinka fii cahdi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nabiga raashinka miyaa la qaybin jiray oo khumuska intoo laga saaro arbacato akhmaaska miyaa mujaahidiinta loo qaybin jiray sida maalka kale fa qaala wuxu uhi asabnaa dacaama yowma khaybar maalintii khaybar baanu xoogaa raashina helay fa kaana rajulu yajii-u ninkaa iman jirayoo fa ya'khudu minhu wuxuu ka qaadanayaa miqdaara maa yakfiihi in ku filan uma yansarif wuu iska tegaya jawaabtu waxa weeye maya wuxuu mar hadduu cunno yahay waxba qaniimad iyo khumus iyo qaydin iyo looma qa halkaasumaa la iska dhigi jiro ninba intu karaaunbu ka cuncuni jiray laakiin marka dee ay noqoto dhuuni yaraan ee saadku go-an yahay waa la tixgelinayaa maalka waa in la qaybiyaa marka sida asxaabigaa hore sameeyey labadaas waa qila buu ku uhi idaa kaana fi dacaami qila markay xooluu yaryihin waa xaalad khaasa can rajuli min alansaari qaala wuxu uhi kharajnaa maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama fii safar nabigaanu safar u raacnay fa asaaba annaasa xaajatun shadiidatu wa jahdi dadkii waxaa ku dhacay baahi daran iyo dhibaato xaajadu waa baahi jahdiguna waa kadeed wa asaabuu khanaman xoolay heleen ari ari baa la helay arigina waa iska cunno faintahabuuha waa coloo cagtaa la mariyey oo la boobay fa ina quduuranaa la taqli faina quduunana dheryaha iyagu la taqli hadda way karaysaa ogow arigii waa la qalay dharyaha lagu riday dharigiiba wuu karaya id waktigaa iyadoo dharyuhu noo saaran yihiin raggu jiriqsanayo micida loo soofaysan id jaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaa yimi yamshi calaa qawsihi isagoo qaansadiisa cuskanaya macnaha qaansada iyo leebkiisu waa isaga diyaar saasuu qaansada u sitaa qaansa dheer fa akfa'a markaasuu legday oo uu riix macnaha riday kuduuranaa dharyahayagii biqawsihi qaansadiisiibuu ku riday qaansadii buu dheri walba intusaa isu agtaagaa unbuu kaga buqsiiyaa dhardharrad unbuu ka tuuraa weliba intaa kagamuu hadhine uma jacala wuxuu bilaabay yuramilu inuu ciileeyo allaxma hilibkii bituraabi ciidda ciidduu mid walba kusii qooshay si way aan cidiba u hawaysanba yuramil ramalku waa qururax yuramilu laxma bituraab ciidduu ku ruquusay uma qaala wuxuu nabigu yihi markaa isagoo cillada u sheegaya dadka ina mnuhbata waxaan la idhaahdaa halqaf iyo farataysiga iyo boob laysat ma aha biaxalla mid ka xalaalsan min almaytati baktiga wa ina almaytata baktiguna laysat ma aha biaxalla min annuhba boobka kama xalaalsanaa boobkiiyo baktigu waa isku mid weeye intaasuu ku qanciyey marka ninkii bakti cuni lahaayow laguu diid tanna laguu diid markaasaa laga hadhay marka arigii halkaa waxaa ka muuqanaya inaan la boobi karayn raashin yar yar baa iska ahaado macnaha raashinbahan u egaado laakiin waa xoola un baabu fii bayci acaami idaa fadala cala nnaasi fii idaa fadala cala nnaasi fii ardi alcadow fii bayci acaam raashinkii baa la iibin doonaa idaa fadala marka uu ka soo hadho can innaasi dadka fii ardi alcadowi dhulka kaalada can cabdiraxmaan bni hanmin qaala wuxuu yihi raabadnaa halkaa inoogu jeejo wallahu aclam